maalgashiga beeraha waa mid ka mida tiirarka dhaqaale iyo horumarka sugnaanta cuntada ah ee dal kasta maalgashiga lagu sameeya beeraha waxay kor u qaadaysaa wax soo saarka shaqo abuurka dakhliga beeralayda waxaana u yareynayaa saboolnimada iyo baahida cunto ee bulshada deegaanka buulaguduud waa mid ka mid a deegaanada dhaca waqooyiga magaalada kismaayo waxaa ku yaala beero badan oo lagu tabco waxyaabo kala duwan ha ahaadaan qudaarta ama badarka noocyadiisa kala duwan xasan nuur budul oo ka mida beeralayda ku nool deegaanka buulaguduud ayaa waxa uu ka warbixiyey beertiisa iyo waxyaabaha uu ku tabcay isagoona ganacsada ku nool deegaanada dowlad goboleedka jubbaland ugu baaqay in beeraha ay tabcadaan ayna u samraan sidoo kaleetana waxa uu bulshada soomaaliyeed ugu baaqay in dalkooda ay maalgashadaan tacabna ay sameeyaan magacayga waa xasan xasan nuur oo budul jooga buloguduud mulkiilaha beertan aan ahay waxaan ku beeray beertan saliidda gabaldayaha ee lainoogu keeno iyada oo qajaclayaal ku jirta lainoogu keeno laynagana soo ganacsado ayaan beeray intan yartaa hadda waxaan ku beeray wax yar baan ku beeray sidii intan dhulkanaan ka soo baxay iminkana waxaan rabaa hadda iyada markaan gooyey inaan sii ballaadhiyo oon sii geliyo mooskii wakaa halkaasu marayaa raashimadii kale iyo geleydii iyo agaabtii halkaasay maraysaa iyaduna yaanyadiile wax walba leh dhulkeenna marka waa hodan waxaad gashato eed maal gashato eed aad gudihiisa gashato wuu kaaga soo baxayaa waxaan ka codsanayaa ganacsadayaasha jubbaland dadka waxqabadka ahee jubbaland meesha ay beriis iyo baasti iyo wax dhoof ku yimid ay daba wareegahayaan dhulkooda inay maal gashadaan ay u samraan ay wax ka soo saartaan taasaan usoo jeedinayaa wax yar baan mataqaanaa meeshan hadda yaan wakti yar siiyey waxa ka soo baxay waad arki kartaan low cilad yar oo xagga mataqaanaa biyaha ahaa ay jirto insha allahuna inaan ka baxayna aan rajo qabo intaa cilada haddii ay aan nalaga saxo ama aan iskaba saxnaba inaan ka baxayna rajo aan qabo wixii aan gelinay say ahayd dhulihagar maleh dhulihagar maleh saa i ahayd buu usoo baxay marka dadweynaha reer jubbaland waxaan usoo jeedinayaa inay dhulkooda maalgashadaan hadday saliid tahay hadday khudaar tahay hadday raashin tahay inkaa beriis haddii lagu beeru ka soo baxayaa wax kasta oo la geliya say tahayba ooga soo baxayaa inaan dhulkeenna aamino oon dhulkeenna kasoo aan maalgashanaan idin jeedinayaa si kastaba ahaatee maalgashiga beeraha ayaa ah waddo lagu soo saari karo horumar dhaqaale shaqo abuur ballaaran iyo sugnaan cunto dal kasta oo horumar doonayo waa inuu si weyn diradda u saaraa maalgashiga beeraha si loo helo nolol tayo leh oo waarta